Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada ee geeska afrikada bari iyo caalamka oo dhan oo si toosa nogala socotaan internetka ciwaankiisu yahay v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina shan iyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed falaal xasan
dadka waaweyn aa irbad bay ku qaadanayaan kilid faksiinka la ydhaahdo dadkii markaa waaweynaa saddex baynu kala qaybinaynaa dadki waaweyn oo aan weligood laga tallaalin cudurka dabaysha qof baa jira inta mar la tallaalay ama laba jeer la tallaalay aan dooskii u dhammaystirmin gruubkii saddexaad ee noo soo hadhay waxa weeyaan dad saddexdii doosba soo qaatay
kaasi waxauu ahaa dr cabdirasaaq maxamuud xasan oo ku takhasusay cudurrada uurku jirta iyo daaweyntoodaba codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha oo aad goordhow maqli doontaan qodobada kale aan idinkugu hayno barnaamijkeenna waxaa ka mida xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka qaybtii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan magaalada muqdisho inooga imanaysa qaybtii shan iyo tobanaad sheekadii lama huraan ee iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
boqoradda dalka britain queen elizabeth ayaa safiir cusub u magacowday dalka soomaaliya safiirka cusub ayaa lagu magacaabaa harriet matthews waxayna beddelaysaa neil wigan oo isagoo loo magacaabay jago kale oo diblomaasiyadeed haweeneydan matthews waxay xilkeeda la wareegi doontaa bisha juun ee sanadkan haweeneydan waxay ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi britain sanadkii kunyosaqoqoyoaashaniyotodobadii dhowaanna waxay madax ka ahayd hawshii u k ee la dagaalanka cudurka ebola
boqolaal ka mida kiristanka ah ka dagaalama ama laga tirada badan yahay ee reer bakistan ayaa isugu yimi magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee lahor iyagoo jeedka xiray islamarkaana ku dhawaaqaya erayo ay ku cambaaraynayaan qarax bambooyin ismidaamin ah oo lala beegsaday laba kiniisadood oo magaaladaasi ku yaalla halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo shan iyo toban qof dadkan isku soo baxay ayaa ku guda jira mudaharaad ay wadaan maalintii labaad boqolaal ciidamada booliska ayaa la geeyey magaaladaasi maanta oo isniina iyadoo iskuul labadii iskuulladiina ama dadkii kiristanka ay dhigan jireenna la xiray maadaama lagu guda jiro aaskii dadka dhintay qaraxdaasi axaddii ayay ku dhaawacmeen ilaa iyo toddobaatan qof kadib markii ay laba nin oo hubaysanay rasaas fureen iyagoo isku dayay inay kiniisadda galaan weeraradaasi kadib ayay kiristanka ku nool waddankaasi waxa ay sameeyeen banaanbaxyo ay ku muujinayaan dareenkooda iyagoo xanaaqsan oo isugu soo baxay jidadka dalka bakistan meelo ka mid ah
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay saacadda afrikada bari haatan sideedii iyo shan daqiiqo ayay tilmaamaysaa magaaladan washingtonna waa kowdii iyo shan daqiiqo waana barnaamijkii wacyigelinta dabaysha marka lasoo hadal qaado tallaalka cudurka dabaysha dad badan ayaa laga yaabaa inay u nisbeeyaan caruurta oo keliya inkastoo ay ugu nugul yihiin haddana dabayshu way ku dhici kartaa dadka waaweyn waana muhiim in qof walba uu qaato tallaalka gaar ahaan dadka waaweyn ee aan yaraantoodii u helin fursad ah in laga tallaalo cudurka dabaysha waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixin arrintaasi uu ku eegayo halkaasi nooga soo diray cudurka boolyada oo ah xanuun cuuriyaamiya dhallaanka soo koraya ee ay da-doodu ka hooseyso shanta sano ayaa misena waxaa la ogaaday in mararka qaar ay halis baan ugu jiraan dadka waaweyn ee aan iyagu yaraantooda nasiibka u helin inay qaataan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha haddaba qaab noocee ah ayuu cudurku u haleeli karaa dadka waaweyn maxamed sandhool waxa uu garwadeen u yahay urur dhallinyaro ah oo ka shaqeeya baraarujinta bulshada gaar ahaan dhinaca caafimaadka waxaana uu tafaasiil ka bixinayaa sida cudurkani uu u asiibi karo dadka waaweyn cudurka booliga dadka waaweyn laba siyaabood aan kala qaadi karnaa cudurka booliga dadka waaweyn ku dhaca waa qofnimo qofkii talaalkii hore qaba oo dadkii hore dowladda hore soo gaaray talaalka qabay oo talaalkaas helay tanna dadkii dambe oo miyiga iyo magaalada qaarkood joogay oo ayagana aan talaalkii aan helin nasiib u helin oo talaalo ayay u kala baxayaan dadka talaalka helay waa dad talaalkaasi faa'iido ahaan u too laga yaabo in waxba ku dhicin ay ka faa'iideen dadna dadka bool yacni garab oo aanan garabka ama gacanta halka laga talaalo aan laga talaalin oo aanan jaanis u helin inay helaan talaalkaasi dadkaasi waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku keento cudurka booliyada aanan badnayn marnoon cudurka booliyada aniga shaksiyan marka la yihahdo waaweyn ku dhacaa waxaa igu horeysay markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh la siiyey kii afka dhibcaha oo la casriyeeye la siiyey markii aan weydiina waxaa lagu yidhi waa talaal waa booliya waxaa joogan ku dhaca maalinta wixii ka dambeeyay ayaan tixraac ku sameeyey marka waxaanu ku maqlay in cudurkaasi booliya dadka waaweyn ku dhaca inuu yacni ahaan qofkaasi toos u afsiibo wadnaha uusan ahayn mid naafeeya ama dadka yacni gacanta iyo qalal wax ku rida ama si carruurta yar u naafiyo dhib ku haysto oo kale marka dhibkaas ayuu qabaa booliyaha qofka aan ku hasiibin inkastoona badnayn dhibkiisii marka sidaa daraaddeed wuxuu toos u asiibaa sidaan ahaan dhakhaatiirta xaggooda naga soo tabiyeen oo ah inuu cudurkaasi fayraska toos ugu dhaco wadnaha qofkaasi uu u dhinto sidii wax soomaalida u yaqaanaan mutaqalaf oo kale ama toos cudurkaasi fayraska wadnaha ugu dhaco marka taasa ahaana ku qeexi karaa intaan aqoonta u leeyahay cudurkaasi booliyaha yacni dhibku uu leeyahay dadka waaweyn sidoo kale axmed maxamed oo ka mida dhallinta nasiibka u heshay in yaraantoodii laga tallaalo xanuunka dabaysha ayaa isbarbardhig ku sameeyey sida ay u kala badan yihiin halista cudurka boolyadu ay ugu jiraan dadka waaweyn ee aan talaalka qaadan iyo carruurta aniga waxaan ka mid ahaa dadka nasiibka u yeeshay yaraantoodii in la talaalo inkastoo aan qaatay cirbad lagu talaalay dhalinyaro badan oo saaxiibadeedana weli aysan talaalka qaadan waxaan dhihi lahaa oo haddana weli aanan ku dhicin minaa cudurkaasi boolyada waxaan dhihi lahaa hadda maadaama uusan ku dhicin waxaa laga yaabaa in hadhow uu kugu dhaco dadka waaweyn cudurka boolyada halis way ugu jiraan laakiin marka loo barbardhigo carruurta way ka halis yar yihiin carruurta micnaha waxaa waaye protectionaan marka la fiiriyo dadka waaweyn aaday micnaha ugu liitaan oo waxaa waaye dad oo fragile ah yacni dad u adkeysan kara dhibaatada maaha laakiin dadka waaweyn dhibka micnaha way u dulqaadan karaan badanaaba cudurka boolyadana si haddii loo fiirin waxaa waaye problem weyn uu ku yahay inkastoo dadka markay weynaadaan haddana ay isdhahayaan markii micnaha la dhaho cudurkan halagaa tallaalo yani qofkan baadi ayuu ka imaaday ama waxaa waaye meel kaleu ka yimaaday oo kale ay ka cabsanayaan lakin waxaan dhihi lahaa micnaha cudurka boolida halis waaye qof yar iyo qof weynba wuu saameynaa dadka waaweyn inay qaataan micnaha cirbadda waa laska dhaafay hadda kolley boolida waxaa waaye dhibcaha ayaa timid in dhibcahaas ay qaataan oo qof walbaba waxaa waaye dadka waaweyn iyo dadka yareerba si siman ay u qaataan wacyigelintoodana la badiyo in yani halista cudurka uu leeyahay dadka loo sii sheego boolida waa cudur wuxuu ka mid yahay cudurada oo dadka naafeeya marka waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn cudurkaasi halis ayuu u yahay laakiin carruurta ayaa kaga sii badan qaybaha bulshada muqdisho qaarkood ayaa qaba in waxyeelada cudurka dabaysha ay aada ugu nugul yihiin carruurta marka loo eego saameynta uu ku yeesho dadka waaweyn sababo la xiriira dhinaca difaaca jirka oo ay ku kala xoogan yihiin sida uu tilmaamayo maxamed yoonis oo ka mid ah ardayda cilmiga caafimaadka ka barata jaamacadaha muqdisho qofku markuu weynaado difaaciis mar markiisii dambeys waa sii weynaanee laakiin qof wiilig waxay unugushahay dadka yaryar dadka yaryar ilmaha yaryar ama aruurta because maxaa yeelay difaacooda zaa'id ayuu u yaryahay dadka weba markaas difaac fara badan ayuu samaysanaa markaas growthka iyo wixii oo dhan ku dhacayo waxaa samaysanaa markaas difaaca jirkiisa oo kala duwan sida oo haddaan example explanation yar aan ka bixiyo qof markaas jirka wuxuu leeyahay markaas qaybta w b c amwaad balad saliska wuxuu u qaabilsan yahay w b c ama leucocytiska sidoo loo yaqaano markaas jirka wuxuu u qaabilsan yahay waa qaybta difaaca jirka la yidhaahdaa ayaga laba qayb ah grunositis grunositis qayb oo lahay grunositis oo oo basophilus iyo sonophilus iyo iyo qayb lymphocytis iyo b lymphocytis iyo t lymphocytis iyo way fara badan yihiin qaybahaas markaasi qofku markii growthkiis waa la weynaanayo qof markuu weynaada markaasi difaaciisa wixiisoo dhan markaasi aad iyo aad ayay weynaanayaan magaalada muqdisho haddaan soo qaadano magaalada muqdisho dadka waaweyn ma qaataan wax talaal ma qaataan ayaga marka waxay iska dhaadhiciyeen talaalkii inuusanba difaac u ahayn jirkooda aniga marka waxaan ugu baaqaa inay micnaha ay qaataan talaalka inay qaataan yaraana ma gasho weynaana ma gasho waxaan waa ka hortag aragtida maxamed yoonis ee ku wajahan inay aada u kooban tahay baaxadda uu xanuunka boolyadu ku dhex leeyahay dadka waaweyn ayaa waxaa tu lamida aaminsan cali aadan oo isagu sheegay inuu la kulmay dad waaweyn oo xanuunka boolyadu uu haleelay waxaa jiray dad waaweyn oo aan arkay oo booliyada cudurka ah uu saameeyey een, iyo dad unan saamayn labadaba halista dadka waaweyn oo aanan qaadan een, talaalka booliyada way ka yar yihiin marka loo fiiriyo een, caruurta oo waxaa yar dadka waaweyn sababta saas u leeyahay waxaa waaye een, dadka waaweyn protection uu jirkooda leeyahay ee, adkeysi ay leeyihiin marka loo fiiriyo ilmaha yararka oo ay unugyadoodii iyo maxaa la lahaa aad ay u yaryar yihiin marka dadka waaweyn ayaa aad u adkeysi badan marka loo fiiriyo ilmaha een, halis ahaanne dadka waaweyn boqolkiiba shan camal ayay saamayn kartaan aaminsanahaani magaalada muqdisho waxaa buuxa dad badan oo aanan istalaalin oo waaweyn islamarkaana aaminsan in talaalka uu micno badan uu u samaynayn oon maxaa la lahaa uunan saamaynayn haddii ay talaal inaan qaadanin oo waqtiga cudurka ay ka weynaadeen ani ahaan waxaan kula talin lahay inay qaataan dhibcaha een, booliyada oo hadda meel walba laga helayo oo magaalada muqdisho ah inay dadkaas waaweyn ay qaataan ugu dambayntii cali xasan oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa qeexay in cudurka boolyadu uu yahay xanuun aan la dhayalsan karin waxaana uu ku teliyey in bulshada yar iyo weynba ay iska tallaalaan dadka waaweyn ee aan qabin tallaalka boolyada waxa ay la mid yihiin ilmo yar oo dhashay oo aan qabin tallaalka marka dadka ku fekeraan ama maskaxdooda ay iska dhaadhiciyaan maadaama aad qofay noqotay uma baahnid waad u baahan tahay qof walba ama ha yaraada ama ha weynaado cimrigurba ha jiro waa wax uu u baahan yahay oo soo marayo nolosheeda marka maadaama aysan dad waaweyn oo wadanka joogay aysan qabin aaminsaneyn anugu tala ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa waa wax aad iyo aad loo baahan yahay in ay sameeyaan oo istilaalaan oo ka- ay difaac ka- ka galaan cudurka boolida anytime waqti walbuu imaan karaa marka waxaan ku talin lahaa in qof walba oo aan qabin inuu si daqsi ah u ku tago xarumaha laga heli karo ayagoo free of charge ah oon cidna aysan lacag ka rabin laakiin waa in ay sameeyaan waa wax muhiim u ah bashir adiga yaraantaada maruu soo taala haa yaraanteeda waa lasoo talaalay intaan wadanka ka tegin tallaalo badan ayaa qaatee markaan wadanka dafadiisa tegin anoo nin weyn ahna tallaaladii intii ii dhanneed waa lay wada siiyey marka qof walba wuxuu u baahan yahay inuu tallaalka qaato xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa bilowday inay ka tallaasho cudurka dabaysha dadka waaweyn ee aan horay tallaalkan u qaadan kadib markii la arkay dad badan oo uu fayrasku haleelay waryaheenna magaalada garawe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan inoo soo diray puntland ayaa tallaabadaas qaaday kadib markii la arkay in fayraska booliyada guud ahaan mar kale meelo badan oo dalka lagu arkay waxaana wasaaradda caafimaadka puntland ay tallaashay dadka ay da-doodu ka weyn tahay shanta sano sida uu v o a u sheegay cabdirasaaq abshir xirsi oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka caruurta iyo tallaalada wasaaradda caafimaadka puntland wallaahi waa aada ba u badan yihiin number aada u badan weeye telekom ahaan hadeer kama kuma aan ah, cabiri karo laakiin number ka badan million iyo dhowr boqol bay bay u dhawaanayaan markii lasoo ururiyo marka shan sano iyo wixii ka weyn baanu talaalanay oo dhan marka waa mustabacii boqolkiiba ah, sideetan bay noqonayaan marka dr axmed gaas maxamed muuse oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta islamarkaana ka howlgala xarunta caafimaadka qaran ee magaalada garowe ayaa barnaamijka u sharaxayay tallaalka la siinayo dadka waaweyn
horta talaalka eh, polio eh, waxaa inta badan eh, la siiyaa caruurta Eh, waa talaal caruurta eh, loogu talagalay inuu ka difaaco cudurkaas eh, eh, paralyse ilmaha ku ridaya Eh, hase ahaatee eh, dadka waaweyn eh, ee meelaha cudurada aadka iyo aadka uga badan yihiin boolia ay ka jiraan eh, sida dadka mataqaanaaye health care workerska ah eh, close contactska laleh ama xiriir dhowle leh en, dadkan eh, cuduradaas eh, ku dhacaan Eh, waa la siin karaa eh, hal xabo oo booster dose wax la dhaho oo eh, immunitigooda ama difaacooda jirkooda kor usoo qaadaya kuwa hore loo talaalay markay yaraayeen oo difaac ahaan si loo siiyo En, waa jirtaa in dadka eh, qurbaha ku nool eh, markay imaanayaan dhulalkan kaleeto oo talaal cudurkan boolia aada ugu badan yahay en, qaarkood ay soo qaadan karayaan hase ahaatee eh, guud ahaan cudurka eh, eh, polio iyo talaalkiisa waa wax eh, caruurta eh, aada ugu badan oo caruurta loo isticmaalo oo loogu talagalay in looga hortago cudurka poliomyelitis-ka wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegtay in tallaalka dadka waaweyn ay u bilowday si looga hortago fayraska oo uu haleelay dad waaweyn waaw waxaa loo maray oo ama ama ama kalisa waxa weye horta ee waxaa jiray xanuunkan oo bilaacay oo ka bilaacay meelaha qaarkood soomaaliya dhexdeeda ayaa wuxuu keenay xataa in laga helo dad daladu ay sido labaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal sano dad eh, gaaran in xanuunkaas laga helo marka waxaa lagu waxaa la siri aan hore taal u qaadan marka waxaa si loo yareeyo dhibaatadaas loo yareeyo in hadda dadka waaweyn la siiyo tallaalkaas ayaa go-aansaday sidaas awgeed baa loo qabtay waa runtaayo halkan tallaalka wuxuu ku fiican yahay inta la yaryar yahay in loo hawlgalo laga siiyo qofkii caruurta ah
waxaa jira dad badan oo iminka qaangaar ah islamarkaana aan soo qaadan wax tallaala iyagoo qaybtood fikir ahaan qaba inay ka gudbeen wakhtigii tallaalka nooxo magacaygu waa maxamed xirsi jabra waa ku mahadsan tahay waxaan maqlayay dabcan sidaad sheegtay in maalmihii ugu dambeysay ay soo baxayeen in dadka waaweyn ee aan fursadda u herin yaraantooda in la tallaalayo run ahaantii aniga waxaan ka mid ahay dadkii yaraantoodii aan fursadda u helin in la tallaalo laakiin hadda waxaan qabaa fikriyan in dadka waaweyn ee la yiri waa la tallaalayaa ee yaraantoodii aan fursad u helin ama baadiyaha jireen ama magaalaha joogeen ee hadda fursad u hela in la tallaalo in fursad weyn ay u tahay iyagoo aan lagu khasbeyn ama aan mataqaanaa cid kale aysan jujuubeyn in maanta ay fursad u helaan in la tallaalo waa wax wanaagsan baa leeyahy waana soo dhaweynaya sida la sheegana tallaalku waxa uu difaac u yahay ka hortaga cudurro badan inkastoo aniga cuduradaasi aysan ugu dhicin laakiin wixii xag alle ka qoranna waa meesheeda haddaba tallaalkaas dadka waaweyn la siiyey ayaa wasaaradda caafimaadka puntland waxa ay tilmaamtay inuu hakiyey fidinta fayraska oo mar kale lagu arkay soomaaliya xilli sii horreysay ha mara waxay jaan bay ugu noqonaysaa marka waa viruskii oo maaragtay sida cudurka waa viruskii oo nool qofka jirkiisa la barayo marka haddii qofka jirkiisa uu ja already bartay marka viruska ma kulmo wuxuu oranaya waan qaanaa waan qaanaa virusow waa yaqaan marka wuu iska difaacaya asaa loo siinayaaba in la tuso ama ama la talaalo qofka aan horay loo talaalin ama haweynaado ama ha yaraado marka muhiim buu ahaa wuxuuna jawaab ka bixiyey inuu xanuunkii hadda uu joogsado usan hadda xanuun cusub aan la helin nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe haddaba dadka waaweyn ee ku dhashay dhulka miyiga iyo dhulka fogfogba iyagu fursad ma u heleen in laga tallaalo cudurka dabaysha arrimahaasi ayaa waryaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere wuxuu kala sheekaystay xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi oo ah ama madaxwa guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka soomaaliya yaasiin warbixintan ayuu nooga soo diray nairobi kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dabaysha ama ololaha bolio toddobaadkiiba hadahayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo dhowaan isagu soo gaaray magaalada nairobi kadib markii uu ka soo laabtay kulan xagga shaqada baarlamaanada oo guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee dhinaca warfaafinta iyo isgaarsiinta magaalada kambala ayaa nairobi kula kulmay dadka waaweyn ee u badan dadka ku dhashay meelaha miyiga ama tuulooyinka ayaa intooda badan ee aanay fursado u helin tallaalka looga hortago cudurka booliyo ama dabaysha hase yeeshee bal cabdi xaashi oo haatan isagu ah dadka waaweyn ee waxbartay weliba bal xilliyadii hore ee markaasi tallaalku uu ku cusbaa iyo haddiiba uu tallaal soo maray iyo wakhtigii ugu horreysay isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi anigu waxaan ku dhashay tuulo beeraley ah oo degaanka soomaalida ee etoobiya ku taalla yacni wax tallaala oo aan aniga lay tallaalay hal mar baan xusuustaa intii da-daa aan jiray ood gacanta bidixda layga tallaalay wax lagu muday oo kaasina bararuu kolkii dambena nabar noqday uuna bogsaday layna lahaa waxaa laga tallaalay jadeeco taa waxaan ahayn tallaal kale horta weligeyma maqal wixii lixdankii dhowriyo lixdankii ayaa magaalooyinkii kolkii aanu gallay aan maqlayay waa cudurkan la yidhaahdo booliyada ama dabaysha oo aan dawo lahayn ayaa jira ayaan maqli jiray iyadoo ay sidaa tahay haddana cid laga tallaalayaa waa yarayd dadka waaweynna arrintaasi weligeedba ma soo marin dadka waaweyne da-daydan oo kale ah yacni waxaan ula jeedaa konton jir iyo wixii ka weyn ama lixdan iyo wixii ka sii wey laakiin aniga waxaan xusuusnahay aniga hadda dab badan baa igu yaalla caloosha igaga yaalla hooyaday ayaa kolkaasi marka aan jirrado yacni dabkaas iyo qardhaas la ii xira iyo waxaasaa la igu daweyn jiray laakiin dee dhakhtar iyo waxaas iyo kolkaan carruurta aha ana maba jirin ma anaan qabin maa hooyaday oo keliya hooyo weliba ilmaheeda kolkuu jirado cudur kasta oo haya waxay kula dadaali jirta uun in qur-aan loo ak- lagu akhriyo in qardhaas loo qoro in la gugugo waxaas ayaa yacni dawaduna ay ahayd caruurta waxba dhici karta cudur meel ku jira jermis ku jira dabkii kolka lagu dhajiyo inuu inuu ku dhinto oo uu dawo noqdo oo lagu dawoobi jiray waxaa si jirtay inay aad yacni caruurtu waa dhiman jireen in fact laakiin ma aynaan aqoon kolkaa wixii lixdankii ka dambeeyey ayaa dhakhaatiirtan iyo magaalooyinkii iyo waxaasi soo baxeen dadka waaweyn waxaa saaran mas-uuliyad gaara oo ay markaasi ku leeyihiin iskaashiga hay-adaha caafimaadka kuwa dawliga ah iyo kuwa markaasi maxalliga ah ee iska kaashanaya sidii ololahaasi lagu hirgelin lahaa iyadoo ay jiraan door muhiima oo dadka waaweyn ay ka qaataan sidii loo dhiirigelin lahaa tallaalka walow ay jiraan dad iyagu ka maagaya oo mararka qaarkood ama shaki ka qaba ama ka horjoogsada oo shuruuc gaara loo sameeyo cabdi xaashi cabdulahi waxa uu ka mid yahay baarlamaanka soomaaliya weliba waa gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee warfaafinta wacyigelinta iyo isgaarsiinta waxyaabaha uu markaasi haatan ku fakarayo iyo dadka iyagu tallaalka doorka dadka waaweyn ay ka qaadan karaan iyo qaabka loo horumarin karo mar kale isagoo ka hadlayana waxaa wiili horta waa waajib arrintani qof kasta oo mas-uula waajib ku ah cudurkan dabaysha ee aan dawada lahayn ee ay tahay yacni lagaga hortegi karo uun tallaalka qof kasta oo weyn oo mas-uula waajib buu ku tahay inuu arrintaasi siday tahay u hirgeliyo oo qof waliba meeshiisa gacan ka siiyo hay-adaha caafimaadka sidii ay arrintaas u meel marin lahaayeen waxaa jiri kara qof qof yacni wax ma garata ah oo ilmihii kolka layidhaaha ha la tallaalo diidaba kuwa waxaan filayaa inay tahay si sharci ah in lagu meel mariyo waa lagama maarmaan arrintani caruurta si loo badbaadiyo oo cudurka aan dawada lahayn looga badbaadiyo loo tallaalo dadka waaweynna baahidaasi way jirtaa waagii hore haddayna la aqoon dadka waaweynna waa ku curyaami karaa oo waan arkaynaa dad ay ku dhacayso dabayshaasi oo ku curyaamaya kolka waana iyaguna inay istallaalaan ma aha caruurtoo keliya in la tallaale dadka waaweynna la tallaalo mahadsanid kaasi wuxuu ahaa cabdixildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee u qaabilsan warfaafinta wacyigelinta iyo isgaarsiinta oo ka hadlayay doorka dadka waaweyn ay ku leeyihiin tallaalka iyo marxaladaha kala duwan ee ay soo mareen barnaamijkeenaasi oo alaaba idaacadda v o a qaybta afka soomaaligu ay toddobaadkiiba hadahay oo kale ay u soo baahiso dadka ku hadla afka soomaaliga islamarkaana v o ed ay gacan weyn ka geysato maanta intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
haddaba waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa tallaalka dadka waaweyn sida ay u qaataan iyo halista ay dadka waaweyn ugu jiraan in dabayshu ku dhacdo ka waraystay doctor cabdirasaaq maxamed xasan oo ku takhasusay cudurrada uurku jirta iyo daweyntooda kana howlgala xarunta raja ee magaalada hargeysa
haa way qaadan karaan sababta keentayna waxa weeye iyadoo waqtiyadan dambe la arkay dad waaweyn oo astaamihii cudurka dabaysha leh lana xaqiijiyey inay cudurka markii baadhitaan lagu sameeyey cudurka qabaan waa keentay inay muhiim noqoto in ay dadkii ay qaataan midda labaad ee ay muhiim u tahay waxa weeyaan iyadoo taageeraysa dabartirka cudurka dabaysha ay muhiim u tahay haddii dadka waaweyn ay qaataan ay ka qayb qaadanayso saaciidaysana maxay heeday in cudurkii si dhib yar loo dabar jari karo tusaalahaanoo kale dee tallaalka oo kale waxaynu naqaana in caruurtaoo kale la siiyo dhibca afka loogu shubo ololayaal la sameeyo oo muddo u socdo kolba goob laga sameeyo dadka waaweyn oo kale maxay kaga duwan yihiin caruurtii oo kale dee tallaalkii qaadashadiisii ma sidii horun bay u qaadanayaan dhibcihii mise iyagoo hanaan ka duwan bay u qaadanayaan tusaalahaan oo kale xadigii ay qaadanayeen ama dhooskii iyo goobtay ka qaadanayeen markaynu eegno horta dad isku mid ma noqonayaan marnaba dadka waaweyn waxay ku qaadanayaan injection injection bay ku qaadanayaan ama macnaha irbad ha irbad bay ku qaadanayaan kilid vaccineka la yidhaahdo dadkii markaa waaweynaa saddex baynu kala qaybinaynaa dadki waaweyn oo aan weligood laga tallaalin cudurka dabaysha dadkaa waaweyn aan weligood laga tallaalin saddexdii dows ee uu qaadan jiray ilmaha yar oo kale ayaa la siinayaa maxay kaga duwan yihiin markuu marka koobaad qaato dooskii koobaad ee vaccinationka ka labaad wuxuu qaadanayaa bil kadib ka saddexaadna wuxuu qaadanayaa lix bilood ama sanad kadib kaasi waa qofkii aan weligii la talaalin qof baa jira inta mar la talaalay ama laba jeer la talaalay aan dooskii u dhammaystirmin qofkaasoo kale wuxuu qaadanayaa haddii uu hal ama laba qaatay mar walba waxaa waajiba in la siiyo hal ama laba dows oo kale oo oo kuwii ka dhinaya inuu qaato marka muhiim maaha waqtiga qofkaa la siinaya da-du doono ha ahaado muhiim maaha waqtiga la siinaya qofka markaas eh, gruubkii saddexaad ee noo soo hadhay waxa weeyaan dad saddexdii doosba soo qaatay marka waxay dadku markay saddexda doos soo qaato ilmaha yari ee uu bisha labaad iyo afraad iyo lixaad soo qaato waxaa jirta iskuul yarka inaa la siiyo boster doos wax laydhaa xoojin ah oo een, eh, uu qaato haddii markaa uu saddexdaas soo qaatay una booster dos ka qaadan markuu qofkii qof weyn yahay kaasoo kale ayuu ayuu qaadanaya saddexdaa gruubbaa markaa maxay heeday inta badan een, eh, loo kala saaraa da-doo kale xilibay ka bilaabantaa tusaale ahaan oo kale een, een, caruurta waxaa la yidhahdaa shan jir iyo wixii ka yarbaa marka hore inta badan la siinaya tani ma leedahay xad iyo weliba waqti gaar iyo xilli gaara xagga da-da okay qofku inta badan waxaa la idhahdaa sideed iyo toban jir iyo wixii ka weyn muhiim aha in talaalka la siiyo laakiin maadaama iminka waxaan soo baxday qofku sideed iyo toban jir iyo wixii ka weynba way qaadan karaan talaalkan markii hore laakiin waxaa la odhan jiray maaha muhiim inuu qofkii mar hadduu qof weyn noqday u qaato laakiin qofku waqtigu doono ayuu ka qaadanaya muhiimadda waxa weeyaan dooska inta laisku jirsiinayo dooska sida loo habeynayo laakiin qofku daada wuu ka qaadan karaa daaday doonto inta badanna waxa xanuunkan iminka la yidhi wuu soo noqdaa shan iyo soddon sano kadib haddii uu qof ku dhacay uu ka bogsaday oo kale shan iyo soddon sano kadib ayuu soo qofkii soo recover garayn karaa waxyaabaha markaas sababay bay ka mid tahay inuu qofku daada doono kaga qaadan karo dee dadkii yarnaa markaynu eegayno caruurtoo kale een, wuxuu ka dhigaa naafanimo een, ama lugya gacan ama gacan keliyata ama lug ama ama kolba dhinacahna ama iyadoo gebigoogaba dee uu xilli ilaa iyo heer uu dilo u gaarsiiyo Een, dadka waaweyn oo kale markaynu leenahay iyaga dhicitaankii uu ku dhacayay ka hortagiisii iyo hanaankan imikasa looga hortagaya Een, ma sida caruurtun buu naafaya mise hanaan ka duwan buu iyaga laftirkooga waajahaa Eh, waxaa kala duwan eh, astaamihii marka qofka weyn markuu ku dhaco uu yeelay qofkii weynaa maadaama immunitigiisu uu ka weyn yahay uu ka awood badan yahay kii ilmaha yar ha inta badan dadka waaweyn waxaa lagu arkaa m- muruqyadii oo daciifa muruqyadii oo weydooba Een, eh, masalan muruqyadan eh, een, sameeya eh, maxay ahayd caawiya cumaha ku jira caawiya liqitaanka kuwaasoo daciifo qofkii liqitaankii ku adkaado Eh, hurdadoo kale oo qofkii maxay hayday naqasku uu ku dhago ama neeftu ay kasoo guranto sida quuradoo kale qofkii waxyaaba astaamo noocaasa buu qofku u yeeshaa laakiin inta badan kuma naafoobaan dadka dadka waaweyni marka dhakhaatiirtu een, eh, muran badan baa ka gala maadaama qofkii qof weyn yahay maskaxdiisii kuma soo dhacayso dhakhtarkii inuu qofkani boolio qabo kadib markaa iminka waxay sameeyeen in qofkii laga qaado een, eh, candhuuftiis oo kale ama biyaha mara dhabarka ee ee maskaxda taga spi- cerebrospinal fluidka la yidhaahdo Een, eh, waxyaaba noocaasa inaa qofkii laga qaado kadibna la jeegarayo haddii bolio virus dhi- lagu arko kadibna qofkii boliodii laga daweeyo checkinka ugu muhiimsan waa ka waayo geesta kale haddaynu doctor cabdirasaaq eegno een, eh, hore waxaa muddooyinka ugu dambeeyeyba de ka socday dhulka soomaalida in ololayaasha ka hortagga iyo weliba een, eh, ciribtirka cudurka dabaysha Een, iyadoo muddo dheer ay ka socotay de qeybaha kala duwan ee dhulka soomaalidu degtay iyo weliba bulshada dhexdeedaba Een, ololayaal baa la waday muddo dheer bay soo socotay hannaankan imika dadkii waaweynaa laftirkooga ee de la eegayo ee een, lagaga howlgalayo ee lagaga talaalayo qaabka noocana loo wado door noociyay ka qaadan kartaa hawshii dabargoynta iyo ciribtirka cudurka dabaysha door muhiima bay ka qaadan kartaa door aad u muhiima bay ka qaadan kartaa leanna iminka waxaa batay isu socodka bulshooyinka caalamka si dhib yar buu qofku dhowr qaaradood u mari karaa maalmo yar gudahood Ee, wuxuu isku mari karaa intaasoo meelood oo oo xanuunadan ay ku faafsan yihiin ayuu mari karaa qofka markaa waxaa lagu dardaaraa inta badan in uu een, eh, qaato maadaama uu meel si uu sii socdo inuu qaato talaalka een, dabaysha dadka dhakhaatiirta ka shaqeeya dadka laboratorieska jooga kuwaasina aad iyo aad bay muhiim ay u tahay in ay qaataan talaalka leanna iyagu waxa suurtagala inay u kala gudbiyaan dad kala duwan ba fudud isagina uu- uu uu soo gudbo xanuunkii waa muhiim marka aad bay muhiim u tahay dabartirka een, eh, maadaama maxay hayday dunidii dad waaweyn oo qabana la arkay waxaa laga yaabaa in dabdan isweydiiyaan idhahdaan de caruurtu maa la talaalayo iyadoo caruurta muddo dheer ay soo garanayaan iyadoo caruurta la talaalayo laakiinse imika markay idhahdaan een, iyagii waaweynaa ama qofkii weynaa adiga baaba lagu talaalaya inay dadka qaardood ka keenaan ama ay la yaabaan baa laga yaabaa Een, iyada kuwaas maxaad usoo jeedinaysaa dadweynihii waaweynaa ama dadkii waaweynaayo oo kale dee hawsha iyada ahmiyaddeeda leeyahay imika soo tilmaantay si aa uga qayb qaataan Eh, dadka waaweyn waxaan leeyahay in in wixii dhinac looga looga soo wada jeesto waa muhiim Een, eh, in dabartirkii laga wada qayb qaato waa muhiim waayo inagii gu- dad yaryar baa guryihiina la jooga Een, eh, adigoon isogeyn baad u gudbin kartaa ilmihii yaraa si dhib yar baad u gudbin kartaa adigoon ogeyn marka dhammaanteen waxaynu u baahanahay inaynu dhinac uga soo wada jeesano si aynu inagana inoogu eh, inooga caawiso ubadkeena yaryarna ay wax uga tarto dabartirka cudurkana ay wax uga tarto Een, eh, weliba dunida imika aad bay u fududahay in cuduradu u kala gudbaan meel to meel meel iyo meel kale si dhib yar bay u kala gudbaan marka dhammaanteen waxay noo muhiima in aynu maxay ahayday tallaaladaas oo kale aynu si- aynu qaadano wax dhibana marka ma jiro oo inaga soo gaadhaya
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a kaasina wuxuu ahaa doctor cabdirasaaq maxamed xasan oo u waramaya waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waxaan naga xasuusinay inaad noo soo qortaan fikradiina ku aadan sidaad u aragtaan barnaamijkan wacyigelinta dabaysha fadlan noo soo sheega waxa aad jeceshihiin ama aad dhaliilsantihiin ee barnaamijkan ku jira fikradiina noogu soo dira emailkeena laantaaf soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news idinkoo qoraalkiinana ciwaan uga dhigaya fikradaha barnaamijka cudurka ama wacyigelinta dabaysha haatanna kusoo dhawaada barnaamijkay eh, qeyb ka mida barnaamijkan oo ah barnaamijka wicitaanka oo aan toddobaadkanna oo toddobaadkanna ay marti ku tahay doctor zaynab muuse jaamac oo ku takhasustay xanuunka guud kana haw- kana howlgasha cisbitaalka magaalada hargeysa waxaa inoo haysa barnaamijkan waryaheena sahre ciidla nuur
waxana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta wicitaanka ah ee barnaamijkeenna ka hortagga ah iyo wacyigelinta cudurka dabaysha toddobaadkan waxaa marti noogu ah dhaktar saynab muuse jaamac oo ku takhasustay xanuunada guud islamarkaana ka howlgasha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa dhaktar saynab waxaa su-aalo weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasha v o eda oo nagala soo xidhiidhay meelo kala duwan Eh, dr saynab waxaad iiga warantaa cudurka dabaysha waxaynu ka warhaynaa inuu yahay mid eh, soo noqnoqda maxaad u malaynaysaa inuu xanuunkaasi weli ugu jiro dadka oo marmar uu dib ugu soo laba kaclaynayo Ah, marka ugu horeysa horta saalo ciidla waan salaamaya adiga bahda si dhawaa marka xigta haddii aan su-aashaada dib ugu soo noqdo xanuunkan ah, dabaysha amba boolyada la yidhaahdo mushkiladiisu waxa weeyaan xanuun had iyo jeer mm, talaalkiisu aan la wada gaarsiin dadkii oo dhan oo waxyaabaha keeni karaayo in xanuunkan mar marba kusoo wada noqdo waxaa kamid ah ko talaalkii aan ugu dhamaystirin dadkii oo dhan iyo xanuunkan oon calaamadihiisa ilaa uu soo saaro calaamada ugu dambaysa aan ka duwanayn xanuunada kale wax badan a marka hore inta ugu badan dadku calaamada waxay leeyihin sida hargabka oo kale ah kadib ilaa uu soo saaro maxay tahay calaamada ugu dambeysa complications ee ah qofku inuu naafo noqdo soo taa iyo talaalka la-aanta ayay keenaysa soo talaalka wuxuu ka qayb qaataa in kow xanuunkii uu qofku ku dhicin uu yareeyo een, heerka xanuunka dadka uu ku qaadayo laba iyo ku yareeya isu gudbinkii sababtoo ah haddii boqolkiiba sagaashan ay tallaalan yihiin wuu ka yaraanaya xanuunka faafidiisii meesha ay boqolkiiba afartan tallaalan yihiin so waxyaabaha iyo dee caafimaadkeena oo aan marka noqoto wadamadan imika horu maraayo caafimaadkoodii aan horu marsanayno dee meel lagu sameynayo screening aanay jirino hooyada xanaanada aanay teganino mineraalka buka haday doonto guriga ku haysanayso waan gartay waxyaabaha badanaa la aanan kara waan gartay saynab Eh, inta badan waxaynu aragnaa eh, dad sheega in yaraantoodii uu cudurkaasi dabaysha ku dhacay islamarkaana waxaa inta badan la tallaalaa caruurta da-doodu ka yartay shanta sannadood xanuunkaasi intaad ka warhayso ma ku dhacaa dadka waaweyn oo qof uu weyni ugu dhacay ma la arkay
had iyo jeer caruurta ah, xanuunkaasi waa caruur ah, uu xanuunada u gaaro caruurkaas haata way dhici kartaa cases rarela in la helo laakiin had iyo jeer caru- caruurta shan ilaa koob iyo toban si w s oo sheegayso way ku dhacdaa laakiin way ku dhici kartaa dadka oo dhan laakiin had iyo jeer waa caruur caruurta ayuu dareeyay xanuunkaas waa xanuunada waktiga lagu jiro caruurnimada dadka haleela intooda badan waan gartay ee waxaynu ka warhaynaa xanuunkaasi inuu ka mid yahay xanuunada faafa ama la isqabadsiiyo qaabku u faafo saynabay haddaa sharaxaad kooba naga siiso wala qaabka uu u faafo xanuunkan dadka xaasaskiisa madaxweynahan xanuunkan wuxuu ku faafaa runtii qofkii oo saxarooday waa xanuun lagu kala qaadi karaayo qofka cunnada qofka lagu kala qaadi karaa waxaweyaan qofkii xanuunkii qaba weliba muddada uu calaamadaha leeyahay haddii inta suulida galab farashaam aan si fiicanin tarihii ilmi yara looga maydhin uu cuno caruurtii kale la cuno uu habka habka lagu qaaci karo gaalada xidhaan fiika ooran laakiin waqtiisa ooran ma jiran yani qofkii suulidii intii galay si fiican deetana saxaradii aan miyara aan iskaga soo maydhin ambaba hooyadii intaana iyadoan iskaga soo maydhin jamcihii si fiican iyaalkeeda yaraa kolba mid afka gacanta igu gelinaysa sida kii kale saxaradii kasoo maydhay kolba mid afka igu gelinaysa waxyaabahaasa lagu qaada had iyo jeer oo wax yaabo cunada raaca habka ku raacayaana ay tahay kolka waxyaaba ugu badan ee laga helo xanuunkan waxa weeyaan waa saxarada waxa weeyaan deecaanka lafta dhabarkasanadka oo la idhahdo kale waa laga heli karaa laakiin ha- habka ugu badan ee laga helo xitaa marka la doonayo in la baadho waa saxarada saadeen hooyadiini qabay saxaradiisi markii kasoo maydhay si fiican aanay u farxalanin ay kadibna wada siisa ciyaalkii habkaasi ku gudbaya su-aal la xidhiidha taa shaybaarkeed hadda carabka ku dhufatay waxaa la soo weydiiyey dhegayste magaciisa kusoo gaabiyey axmed xasan oo ku nool dalka suudaan wuxuu yidhi e ma jiraa shaybaadh lagu ogaan karo inta aanay calaamaduhu qofka ka soo muuqan cudurka dabaysha mayaha somalilandka ma jiro lama heli karayo sababtoo ah xanuunkan bolio waxaa keena virus viruska waxaa lagu baadhaa wax loo yaqaano r n a oo ku jira kiinkiisa marka huwa inuu qofka helaa wax loo yaqaano polymerase chain reaction taa ma haysano laakiin waxaa sidoo kale lagu ogaan karaa iskuulka inta laga qaado la eego inuu jirki hadayse marka qofka biniaadamka xanuun ku dhaco waxa dhacaa jirki inuu dheecaamo soo daayo loo yaqaano antibody oo ah difaac had antibodiga qofka difaaca oo a d a la yidhaahdo ayaa hadiyo jeer iskuulka laga heli karaya taasna ma jiro laakiin hadiyo jeer somaliland ambada wadamada waxaa lagu ogaadaa un qofka markii complicationka amba dhibaatada ugu dambeysa soo gaadho oo ah inuu qofkii baralays noqday oy lugihiisi naasoobeen ha- inta ugu badan oo sinaaseeya waa lugaha inkastay dhici karta muruqyada qoorta inta laabta ku jirta iyo kuwa neefta inuu ku dhaco sababta u dhintaanba tahay laakiin maxay kaloo lama garan karo ilaa calaamadaha mudan laakiin xanuunkan wuxuu ku fiican yahay in boqolkiiba sagaal iyo sagaashan aanu xanuun saa usii ba-anahayn oonu dhibaato badan keenin sida duriga oo kale boqolkiiba zero point five ilaa one percent oo w h o ku qiyaasa dadka maxay tale complicationka ugu dambeeya baarlaaskuu ku dhici doono amba naasooba marka lama heli karaayo qofka lomana ogaan karaayo Waa ilaa gartay.
uu qofka xanuunkii uu ku dhaco amba maxay toolay laga helo saxaradiisa markuu ka dhaco amba ka bogsado amba dhibaatada kusoo baxsan mooyaane waa ta Eh, dhegayste kale oo la yidhaahdo xuseen cabdilaahi axmed oo jooga magaalada hargeysa wuxuu yidhi eh, waxaan weydiin lahaa dhakhtaradda eh, calaamadaha ugu badan ee lagu ogaan karo qofka ka hor intaanu naafoobin maxaa ka mid a inte in leeg baanay qaadataa muddada calaamadaha hore ay haynayaan qofka ee aan weli la ogaan in cudurkii booliyadu uu qofka ku dhacay Marka- qofka marka uu ku dhaco xanuunkan uu qofkii kale ka qaado waxaa jirta muddo incubation period yar la yidhaahdo oo qofka uu gelayo oo muddo calaamad aanay kasoo baxayn laba wiig ilaa iyo toddoba wiig ayay qaadataa qofka inaan calaamado kasoo baxaan iyo inaanay kasoo bixin kay kasoo baxaan boqolkiiba shan iyo sagaashan wuxuu yeeshaa calaamado sida hargabka oo kale ilmahaya sida cunuha xanuuna madax xanuun uu yeesho sugan uu yeesho cunadii cuni kari waayo umyara calaamadahaasi kuma duwan had iyo jeer calaamadaha duriga qofka ku dhacay oo kale amba fayrasyada caadiga ee la yaqaano laakiin qofka waxaa la ogaadaa marka ilmi lagu dhaqaajin kari waayo uu lagu naafoobo laakiin taas had iyo jeer ma badna waa boqolkiiba shan soo sheegnay wax ka yar hal zero point five ilaa one marka calaamad la odhanayo calaamadan wallahi qofkani booliyu soo wataayo baarlaaska ku dhacaya ma waan gartay ee ma isku gudbin karaan hooyada iyo ilmaheedu haddii ay hooyadu ilmaha naaska nuujinayso beri horena hooyada uu ku dhacay cudurka booliyada oo ay tahay hooyo naafa ah oo xanuunkaasi la noolayd ilmaha ay jaqsiinayso ma u gudbin kartaa xanuunkii mise mar hadduu qofkaa ku dhacay fayraska jirkiisa uu ka baxay may uma gudbin karta xanuunka qofka wuxuu qaadaya waa marka uu xanuunka uu leeyahay oo ah muddo cayiman intaana calaamado kasoo bixin ilaa intay calaamado kasoo baxaan toddoba cisho ku dhacdiyo kale hooyadaa laga yaaba sirkeeda in laga helo antibody laakiin waxa qofka xanuunkiiseena ku keenaya waxa weeyaan antigen wax loo yaqaano oo ah fayraska laftikiisa marka muddada inta la fayraska hooyada jirkiisa ma haysan karta aad iyo aad baad u mahadsantahay dr saynab muuse jaamac oo marti noogu ahayd qaybteena wicitaanka ee barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha saynab waan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga qaaliga
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii dareenka dadweynaha magaalada muqdisho waxaa kasoo dirtay wariyahayaga saynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho qodobkan dhegaystayaasheenna la wadaagayno toddobaadkan ayaa ah wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha koob iyo tobanka bishan ayuu ku kala diray golaha adeega garsoorka iyadoo golahana uu dhanka kale sharci darro ku tilmaamay wareegtada waxaana barnaamijka nagala qeybgalaya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi canab cabdirashiid maxamed iyo weliba cabdiraxiin ibraahim cumar oo dhammaantood ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyna aan siiyo cabdiraxiin iyo aragtidiisa bismillahi rmaan raxiim run ahaantii madaxweynaha dalka soomaaliya asigaa awooda leh inuu wax walba kala diro inuu wax walba macnaha soo celiyo maamulna damaqashin waa midka macnaha ugu sareeya oo awoodda iskaleh mar walba hiigsiga asagaa iskale hiigsigiisina waxaa ilaama intii macnaha oo dalka hayo ay ku ekaa karaan madaxweynaha haddii macnaha wax walba oo sameynayo tilaabo walba asagaa loola tashtaa sooma even wax walbana way dhacaan in macnaha oo processka lasoo marsiiyo kadibna analyzing la sameeyo kadibna maxaa ta implementation la sameeyo wax walba asaga go-aamin karo qof ra'yigaas ahaantiisna macnaha ku taageersanahay in madaxweynaha awoodaas uu leeyahay inuu wax kala diro inuu wax soo celiyo labadoo ku taageersanahay haye cabdiraxmaan maasha allah waxaa weeye madaxweynaha authority uu leeyahay laakiin ma ahan inuu asaga decision iska qaato so marka waa inuu u report gareeyaa golaha wasiirada report gareynta kadib wixii ayaga ay ka dhahaan yes or no in lagu camal falo authority-ga waa sidaas laakiin maahan in decision madaxweynaha iska qaato way government lana maahan marka waxaan aad iyo aad ugu xumahay administrationka soomaaliya sida uu ku socdo had iyo jeer oon wax laga bedelaynin marka ummaddan ilahay duulada u raadin dhihi lahaa insha allahu tacaala so marka wax saxana maahan waxaan nidaam maahan governmental maahan nidaamka dawliga ah waa administration sax ah madaxweynaha authority uu leeyahy laakiin authority-giis maahan in decision iska qaato u dhaho markii aan arkay golaha shacabka baahidooda waxaan go-aansan inaan kala diro golaha garsoorka maaha administrationka waa inuu u report galeeyaa golaha wasiirada kadib ay ayagana soo report gareeyaan yes or no wixii ayaga ay soo sameeyaan la accept gareeyo iskaashi laga sameeyo meesha waa dawli maahan hal guri oo qof maamulo marka aniga waxaan qabaa in ra'yigaasi maaragtay xoogo uu tiro ahayn marka nidaamku mare waxaad nidaam leedahay governmental maaha in governmental waayo
waad dhegaysatay aragtida cabdiraxmaan iyo cabdiraxiin ma ku waafaqsan tahay fikirkooda mise mid ka duwan baad bismillahi raxmaan raxiim walaashay madaxweynaha soomaaliya sida aan wada maqashiisanahay waxa uu kala diris ku sameeyey golihii adeega garsoorka golahaasina isla markaas waxay sheegeen ayagana in arrintaasi arrin qaldan ay tahay oo qaabka madaxweynaha u maray ee ay tahay mid aan tii saxda ahayd loo baahna inaysa ahayn sidaa ogtihiin wadankana macnaha wax badan ayuu burbur kusoo jiray wadanka soomaaliya dhibaato badana lasoo maray waa la qaxay maxay ahaeto madax badana isbabedel isqabqabsigaasoo kale hadda koor ku duuntay ku burburtay macnaha wax faa-iida oo la dhihi karo waxaasaa laga dhexlayna ilaa hadirtaan ma jirto marka maxay ahaeto isqabqabsigaasoo kale oo ku imaada madaxda sare dowladda oo waxaysa isku raacsaneen ayaga dhexdooda kasoo baxa haddanaysa isku raacsaneen oo kana qaldan iyo kana qaldan isqabqabsiga marka wax ha ha marka maxay ahato marka waxaa fiican waxaa wanaagsan hal dhinac in wax laga wada fiiriyo oo wixii soconaayana markaas la socodsiiyo ee madaxda ayaga maxay ta dad oo isku meel wax u wada ay noqdaana wanaagsan
haye cabdiraxiin ma ahayd in xaaladda la tixgeliyo markaad fiiriso wadan kala qoqobnaan muddo kusoo jiray islamarkaana inta badan khilaafyo ragaadi waa tahay runaantii mar walba xaalad in la fiiriyo waa marxalad oo aad i aad noo wanaagsan laakiin wadankiia wuxuu noqday wadan aan israacsaneyn oo dadkooda oo kala duwan hadba waa dareemi kartaa wax walbana waxaa la rabaa dadka marka la isku keenaa madaxweynaha inuu isku keenaa la rabaa maadaama uu yahay mas-uul oo uu yahay guri macnaha awoodda ugu sareysa uu yahay run ahaantii mar walba markii wax la sameynayo waxaa loo kaashada keliya madaxweyne mar walba markii tallaabo la qaada waxaa loo kaashada keliya ra'yiga ahaantiisa wuxuu macnaha walba waafaqsan yahay haddii in case oo wax walba dhacaan waa la sameynaya dee la dhanahan wax wadanka micnaha oo ismay karna malahan maanta waa aragtaa haddii oo aan tagno een, een, daafaha caalamka hadaa tagno wadankiina madaxweyne ma leeyin yes waa leeyi soo maha waxaa loo waxay madaxweyne kusaabsan dhishooyinkaas asaa asaa samey karo een, waddanaa madaxweyne lehna wax oo shaqey kara malahan is aaminsan waa in madaxweyne madaxweynaha la raacaa waa in macnaha orderkiisa la sameeyaa waa in macnaha wax allo wax macnaha oo lagu baahan yahayna lagu soo lagu soo martiray haa saas cabdiraxmaan maxaa u diidaya baad leedahay Een, waxaa u diidaya nidaamka saxda ah oo ah in wax laysro badgareeyo madaxweyne inuu yahay looma diidano authority laysuma diidano laakiin nidaamka u diidaya wuxuu yahay in consultation la sameeyo dadka la tashta xafiiska xafiis walba qof baa fadhiya oo shaqaas iska leh Een, golihii wasiirada joogo madaxweyne inuu decision iska qaato nidaam dowli maahan sida aan maarata wada ognahay nidaam saxna maahan Een, qodob hadduu siinaya anke waa in consultation daday wax kala dhexeeyaan meesha maahan guri la maamulayo hal guri oo qofku decision ka qaadan kara maahan waa dowlad so marka waxaan isleedahay dowladda een, waa howl culus maadaama howl culus ay tahay een, related waaye laamo bay leedahay dowladda waa sidii geedi geedaha geedka wuxuu bixiyaa laamo laamahana caleen bay bixiyaan caleemihiina waxaa waaye een, qayb dhul kusoo daatay qayb geed ku hartay qayb dhex ku dhacday inta waa u kala baxaan kor bayna usii baxaan marka een, waxaa laga rab- waxaan ka rabi lahaa aniga uga baahnaan lahaa madaxweynaha soomaaliya haa nidaamka dowliga in la maro recycleka la same- la sameeyo operation cycle uu leeyahay la sameeyo een, haddee talada een, in la badiyo aan aad u jeclaan lahaa laakiin nidaam saxa maahan hadda sidee wax ku socdaan soomaaliya marka ani fiiriyey wadamo shan wax kusoo bartay waddan gaafamiinta lana maaha sida hadda ay wax ku socdaan in een, qof walba oo decision iska qaato madaxweyne go-aan iska qaato yidhahdo markaan arkay shacabka madaxweynaha shacabka xaguu ku arkay xagee ku kulmeen shacab miyuu wareystaa so marka ani aragti ka duwanaa qaba aragtidaas in maamulka wax laga bedelo maamulka in wax ka qaldina aaminsanahay anabaa ku siin doona cabdiraxiim baa gacanta taagan.
Een, su-aal aan qabaa su-aasha waxay tahay een, horta kow markii macnaha la sameynayo een, een, ii sheeg creation markii la sameynayo waxaa loo samey kala generationka la fiiriyaa Een, markii macnaha caafimaadha loo keenan loo sameynana macnaha blood group markii lalahayo waxaa bixiya o plus ee, mar walba dhiig asaa bixiyo madaxweynaha uu hadda jeer dhiiggii wax bixinaya wadanka asigu waay laakiin madaxweynaha in macnaha gadashii laga hadlo waa very mistake waa qalad waa marka cabdiraxmaan marka taas aan u matalaa maadaama geed oo iiba isticmaalay annagana waxaa isticmaalaa madaxweyne higsigiisa in macnaha oo wax walba lagu saboorti gareeya
Ah, okay n- n- walaalkeen cabdiraxiin wuxuu sheegay macnaha wuxuu yidhi m- n- elus madaxweynaha hal raaco oo maxay ahayto amaradiisa eh, ha socdaan saan ha yeelan marka si waa fiicantaho horta wadanka madaxda wadanka iyo wax walba in madaxa la adeeco way wanaagsan tahay Een, maxay ahayto taas ahaan wuu ku saxsan yahay laakiin dhanka kale haddii laga eego waxaa fiican qofka madaxa wadanka u talinaya laftirkiisa inuu uu macnaha tixgelin siiyo eh, dadka macnaha hawsha la haayo oo macnaha asaga ka hooseeyo marka maxay ahayto taasna way jirtaa Een, walaalkay sidoo kale cabdiraxmaan isagana wuxuu yidhi een, mar walba een, goolahan la kala diray een, macnaha waa waa laga gardaraya macnaha si oo waxaa loola dhaqmo haa haa buu- uu- ayuu yidhi marka wallahi anaka meeshina maana fadhin oo macnaha hanaankii loo maray in la kala diray unbaa ujeedna oo macnaha isqabqabsi uu jiro marka meelihii lasoo marmaraya inkastoo anaga xaadir maana ahayn laakiin anaga aniga anoo ku hadlaayo macnaha magaca hooyooyinka iyo dadka maatada oo iska tabarta yar waxaan jecelnahay dowladeena inay macnaha si cadaalada ee noogu shaqeyso ee maxay ahayto anagana ayna tixgeliso ayagana madaxtinimadooda sharaftooda ay ilaaliyaan ee maxay ahayto wadankeena oo wadan qurux badan oo noqdo waa soo rafaadnay waa soo dhibaatoonay macnaha ilmaheena macnaha meelo cidlaa aq ugu dhinteen rafaadka lagama sheekeyn karo lasoo maray marka waxaa codsanaynaa macnaha in oo naxariisna loo sameeyo oo wadan kalena loo qurxiyo een, maxay ahayto si sharaf noogula shaqeeyo maxay Khilaafyada laga haa fogaado, khilaafyada sidaas laga aan fogaado haa
Een, haddiiba madaxweynaha uu taagan yahay golihii adeega garsoorka waan kala diray golihuna uu leeyahay waa sharci darro madaxweynuhu ma kala diri karo sidee wax ku soconayaan cabdiraxmaan
siday wax ku soconayaan haddii waa si iska cad waxa iska cad oo loo jeedo weeye Een, warqadda koodi ama wax la ribodgareeya koodi waxay ahaayeen wax maaragtay aanan maaragtay tala laga sameynin oo qalad ah haddii qaladka in laga laabto haddii uu soo wax kala diray ankeen nama- nidaam reported ah uu soo maro ee wax ku soconayaan si wax ku soconayaan waa loo jeeda wax wax iska cad ninka wax fahansan marka ana aragtaan waxaan qabaa een, in laga noqdo waxaasi een, system haddii wax laga qaadaya ankee systemka saxda ah oo dowliga ah oo la mari jiray lasoo maraa maahan inuu madaxweynaha yidhaahdo een, ma ahan wax weyn maahan inuu yidhaahdo een, markaan arkay golaha shacabka baahidooda golaha shacabka yaa ka warqaba wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka warhaya iyo wasaaradda een, maaragtay adeega bulshada kuley way jiraan golaha shacabkana waxaa laga wareystaa wasiirka arrimaha gudaha wasiiradiiba madaxweynihii uu ka wareysan lahaa oo codka uu ku hadlaya ragga iska lahaa dadka iska lahaa ee ahaa maaragtay arrimaha gudaha oo shacabka laga wareysan lahaa sakuurtkooda xalay siday ku barin sida kaleba een, ma uusan marsiin authority-gii go-aan uu iska qaata wuxuu yidhi markaan arkay shacabka baahidooda madaxweynaha xaguu ku arkaa shacabka baahidooda dadkii ugu hooseeyey muusan wareysan xibnihii legislativeka ahaa ee ka hooseeyey xaqiiqdii shaqa haa xaqiiqdii shaqada waa looga hooseeyaa qof walbo shaqa haya waa looga hooseeyaa logistic qofka hadduu yahay assistance uu leeyahay haddii baarlamaan uu yahay baarlamaanka wuxuu leeyahay maaragtay maamul jawaari waxuusan maanta soo ribood gelin baarlamaan kama samayn karaan marka barsaasaa jira nidaamka dawligana waa nidaam jiro Een, anigu anigu haa, anigu wadamo sheeg waan kusoo bartay nidaamkaasi nidaam hadda aan arkay maahan sida dawliga ah ee la mari jiray waa in qofka kula shaqeeya relateka kula aad xishmad siisaa tala gudbin aad samaysaa kadib wixii laga tashtay oo miiska saaran oo ani adiga ma- naga dhexayn waxa cilada wixii xil laga qaadaya laga qaada saas baan ku ogaa hay cabdiraxiin xaggee tan loogu gudbaya okay secondiga markii aan fiirino horta wadankan waxa uu marxalad aad aad u baahsan waay Een, marka loo eego xagga cimilada ama xagga macnaha dadka macnaha marka loo eego way kala dug yihiin run ahaantii shacabka markay macnaha iswaafaqaan oo kadibna markaas madaxweynaha uu halgami karaa even waa dareemi kartaa baarlamaan dala sameynayo amba maxaa yeete isheeg wasiirada la sameynayo wax walba waxay leeyihiin macnaha caqabad ayay leeyihiin so marka waxaa laga rabaa keliya wax walba loo ataajgaranaya madaxweynaha waa ani waxa udhila aad iyo aad ayay qalan tahay madaxweynaha hadda jeer waa marka macnaha oo ribood bixinaan oo caalamka gaarsiinayana waa la ictiqaadsan laakiin markay baarlamaan waxooda sheeganaan iyo waxyaalaha caqabadaha iyo wasiirada sheeganayna mawla mala danayso maaha had i jeer waxaa la fiir waxaa la xakima madaxweynaha madaxweynaha dantiisa marka waa ilaa macnaha waxay tahay oo keliya siduu wadanka u korumar lahay oo aragtaa waxqabadkiisa een, maxaa ta sheeg een, een, ilaa maxaa ta diritaanka dowladda wax dhammaan waxaas dhan uu kasoo uu kasoo marka looga dambeeya leedahay waxaa looga dambeeya aan lenahay canab halkee halkan looga dhaqaaqaya
Een, waxaa looga dhaqaaqayaa micnaha had in oo nidaamka la wanaajiyo oo macnaha maxay tahay dowladnimada oo shac dadka shacabka iyo maxay tahay madaxweynaha iyo laga soo bilaabo madaxweyne ilaa iyo wasiirka ugu hooseeya iyo dadweynaha in dad isku feker la noqdo oo la wada shaqeeyo gacmo waa wadajir ayay wax ku gooyaan marka haddii maanta afarteenaan hadda oo meesha dooda ku wadaagaysa diim aanan is ogeyn oo macnaha qofba oo meel loogu hagaago uusan lahayn oo qofba shaqo gaara uu qabto meesha shaqo qurxoon kama soo baxayso waxaa wanaagsan macnaha wax la isla wada ogyahay wadanka aayihiisa laga wada taliyo oo maxay tahay hal meel laga soo wada jeesto oo la isku duubnaadaa wanaagsan ha hala wada shaqeeya dhammaan gabagabadii ayaan soo gaarnay Een, maxaad is leedihiin xalkuu ku jiraa anigoo ka hormaray cabdiraxmaan
Een, xaqiiqdii xalka soomaaliya waxa uu ku jiraa in qof walba horta systemka ugu shaqeynaya ama shaqada xafiiska asaga loo dhiibo uu horta fahmo in la fahansiiyo way adagta aniga saan aaminsanahay qof walba haddii shaqada asaga uu hayo xilligaas uu fahansan yahay waxay tahay iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo waxyaabaha biisku ah iyo meeshii uu ka duulaya iyo meeshii uu duulaya waxaan qabaa in ay wax badan hagaagi karaan marka nin walba titlea laga dhigahayaa dutygiisa ma yaqaan waxyaabaha asiga waajibaad ku ah waxyaabaha communitiga ay ku nacayso waxyaabaha communitiga ay ku jeclaanayso waxyaabaha dadka la shaqeeya staffka hoos imaado ee maaragtay relatedka ay kulihiin oo partnerships ay kula noqon karaan ay kula shaqeyn karaan ma yaqaano marka dhibka jira waxay tahayba soomaaliya ani waxaan aaminsanahay xaqiiqda soomaaliya qof titleka ama positionka officeka asiga uu hayaba aan garanaynin ay u badan tahay mostly in shaqada loo dhiibo aad iyo aadayna maaragtay wadanka hadda uu soo jira xaalad emergency ah the day after day ha qof walba positionka ama shaqada uu soo bartay hala geeyo een, qofka maaragtay public administrationka soo bartay public administrationkiisi hala geeyo faculty related lah laakiin ardayga asoo ah een, general medicine aan saajir ayaa waxaa laga yaabaa in la geeyo wasiirka beeraha minister of agriculture I'm so sorry I'm so sorry marka wax related maaha related maaha fakultigiisi maaha marka dadka talada horta hala siiyo hana ka shaqaysaan ha aqoonsanaado kadib wax qaladoo dhacay maba jirba office office ku qadami karin uusan jirin aaminsan intaas dilal aniga xaqiiqdi adii cabdiraxiin muxuu xalkuu ugu jiraa okay een, halka waxay ku jira oo keliya in madaxweynaha mar walba awaarness oo sameeya Een, goladiisa oo la shaqeeya ilaa ma een, golaha macnaha dowladda een, iyo shacabka taas ayaa xal lagu heli karaa inta ka sokaysan xal malala karo Een, waayo maalahaas waxaa dhacday een, markii mooshinkii dhacay een, wasaare cabduuli markuu dhacay waa dareemi kartaa cabduuli inoo duuli karin oo xanabaad laga saaray ilaa xisaab ilaa ma xisaabtan kale la gaaray runtii aad iyo aad cabduuli amarkaas sidaas u qaatay xisaabtii waa la fuliyey kadibna waa timika oo inoo duul xornimo loo siiyey marka madaxweynaha horta xisaabtankiisa aad iyo aad u u bahansan yahay Een, mar walba la xisaabtan waa aad way way fiican waay haddii la xisaabtamina waxay noqonaysaa calo shaqaysta noqonaya just marka madaxweynaha taas ay kusoo boortgarana mar walba in loo sameeyana aad iyo aad aan u danayno. Ha lagu gacansiiya go'aamada iyo tallaabooyinka aad iyo aad xalka adiga muxuu kuli jiraa Een, aniga walahi sidaan horeba uga hadlay xalka waxa igu- igu jira waxa ugu muhiimsan waxaa weeyaan wada shaqayn iyo in dad isfahamsan oo isla shaqaynaya wadanka ee macnaha dadka ka shaqaynaya ee noqdaan dad kala jeeda macnaha meelo kala jeeda u shaqaynaya meeshaasna hawl mir dhala kama soo baxayso Een, teeda kalena waxa midda labaadna waxaa weeyaan macnaha sidoo cabdiraxmaan sheegay macnaha qof walba fildi uu leeyahay in fildigiisa la- la- uu fadhiisto oo ku shaqeeyana waxa waa wax mid ayadana muhiim ee waayaan Een, maxay ahayd oo marka labadaasa ugu muhiimsan maxay tahay wadanka marka in waxaan codsanayna kusii daraynaa macnaha in macnahana oo haddaan nahay dadka maatada ah oo sida caruurta iyo haa baahiyaha aada u dagaaladana u nugul waxaan codsanaynaa macnaha in iyagoo ilaahayna ka baqaya dadka madaxda ee ilaahay ka cabsanaya inay macnaha sida oo haa sida xaqa ena ay wax ugu wadaan insha allah waa noo wadaagi doonta intaasna waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsantahay wariyayga saynab abuukar maxamed oo dareenka dadweynaha magaalada muqdisho kasoo dirtay intaa haddaan kaga gudubno haatana kusoo dhowaada codkii baxsanaa codkii baxsanaa maka deegaan iyo nuur daalacay heestii xariir
xodxodiyo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatii gelin xishoodo hablaha anxaalay adigsay aragtidaadii anuu xodxodiyo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatii gelin xishoodo hablaha anxaalay adigsay aragtidaadii hormooy xubnahaaga kala shuban intaadan xajaad ka xadatayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jidhkaagan caadalahu calay dambiyaan hurdada laday hormooy xubnahaaga kala shuban intaadan xajaad ka xadatayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jidhkaagan caadalahu calay dambiyaan hurdada laday aniyo beeni wayga xaaraan xisaabinta xaawalay nool hormooyina taan xushaa tahay xaniyo beeni wayga xaaraan xisaabinta xaawalay nool hormooyina taan xushaa tahay
heestaasi xariir waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii wacyigelinta cudurka dabaysha oo idinkaga imaanaysay magaalada washington idaacadda v o a si toosa inta aan barnaamijkan dambe ku kulmi doono todobaad soo socdo la yidhaahdo caawa oo kale waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo cabdicasiis xuseen cusmaan sidaa iyo nabadgelyo jacaylka xaajiyey xaslada xiilka gaarayeyside kadib xisay aragtidaadii haystan xiisa guurdhigay dubeera jacaylka xaajiyey xaslada xiilikan gaarayeysido idigu xisay aragtidaadii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.